Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay kulan lagu soo bandhigayay daraasad ku saabsan ka hortagga xanuunka kansarka kaasoo bulshada looga wacyigelinayay khatarta iyo ka hortagga cudurkan. Kulanku ujeedkiisu ahaa sidii looga hortagi lahaa cudurka kansarka gaar ahaan kan ku dhaca naasaha ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta caafimaadka ee ka howlgala xarumaha kala duwan, madax ka socota xarunta sahan iyo marti sharaf kale. Maxamuud Cabdulaahi Diiriye maamulaha xarunta sahan ayaa ka warramaya waxyaabaha ay ka qabteen ka hortagga cudurka kansarka.
xarunta sahan diagnostic ahaan annaga sanadka hore sidaas oo kaleeto wacyigelin badan aan sameynay sanadkaana sidoo kale wacyigelin badan ayaan sameynay ugu horeyso inaan maxaan ku irahdaa bejiskeena u isticmaalnay wacyigelin badan xarunta gudaheeda inaan ku dhejinay boorar badan oo ugu talagalnay bukaanada inay arkaan iyo maxay ahayto sidoo kaleeto inaan adeega mammographiga aan isticmaalna aan almost fifty percent discount aan sameynay qaar ka mid a mas'uuliyiintii iyo marti sharaftii kala duwanaa ee ka qayb galay kulankan ayaa ka warramaya khatarta cudurka kansarka iyagoo sheegay inay ku dadaali doonaan sidii looga hortagi lahaa screeninga qofku markuu sameynayo asagoo wax ku dhicin inuu baaritaan uu maxay ahaato isku sameeyo asaga naftiisa laakiin hadduu qofka mar uu naaska uu ku arkay calaamado waxaa fiican inuu u tago dhakhtar loo sameeyo wixii markaas uu fiiriyo dhakhtarka uu arko go-aan ka gaaro wuxuu markaas uu sameyn lahaay shalay haddii nin oo dhakhtar ah aad ka xishoo jirto inaad tiraahda kaal naaska iga baar maanta gabaraa kaa baaraysa waa jaanis aad iyo aadaan ugu faraxsanahay gabdho badan oo soomaaliyeed oo dhaqaatiir noo ah inta hadda dhiman inta dhiman inay sii dhammaystiraan gabdhaheenana maasha allah tahay inay hooyadan sameyso baaritaan marka laga tago price self examinationka kan gacanta ay isticmaalayso gurigaa ku sameynayso qof kastoo dumaraa laga rabaa da-da shan iyo toban iyo wixii ka weyn bil kasta inay sameyso laakiin hooyada afartanka sano gaartay waxaa u dheer ayada waxaa u dheer bil walbo sanad walbo waa inay sameysa raajo la dhaho mammography raajadaas ayadaa lagu ogaanayaa oo lagu fiirinaya qofka maadan da-da aan hayno ugu badan gabdhaha soomaaliyeed oo kansarka uu naaska uu ku dhacay oona soo maray aragna daatada oo aruurina waxaa u badan da-da afartan jir ilaa iyo konton iyo shan jir waxaa wanaagsan haddii lagu arko wax kuusan ama wax cilad ku aho naas aan horey ka mid ahayn in lala xiriiro dakhtar caafimaad ka bacdina si fudud loogu sameeyo cudurkaana waxaan dhahnay mar hadduu soo baxo wuxuu keenayaa in aan wax badan la qaban karin marka waxaa muhiim ah si aan uga hortagno ka hortagga ayaa wuxuu ka fiican yahay daaweynta ka hortagga marka waxaa ka mid ah qof walba inuu isbaaro sida haddana loo sheegay qof gabadh kasta gurigeeda iyadoo joogtay samayn kartaa kulankan ayaa door ka qaadan doona sidii hooyooyinka qaba cudurka kansarka ay u heli lahaayeen daryeel iyo ka warqab joogta ah iyagoo la tacaali doonaan dumar kale